wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxay magaalada jowhar ku qabatay kulan looga hadlayay doorka dhalinyarada ee xalinta khilaafaadka kulanka ayaa waxaa kasoo qeyb galay qaar kamid ah mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle iyo qaar kamid ah dhalinyarada loo qabanayay kulankaasi ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay qaar kamid ah dhalinyarada magaalada jowhar iyagoo sheegay in door muhiima ay ka qaadan karaan nabadeynta beelaha walaalaha ay ku dagaalamaya hirshabeelle waxaan ku hadlayaa afka maxaa la yiraahdaa haweenka inoo fadhiya waxaa hore laga hadlay oo la yiraahda maxaa la yiraahdaa colaadda dhibaatada ay leedahay hore loo sheegay yacni sida runtan waa la soo dhameeyey iyo maxaa la yiraahdaa dagaal wiila ku dhinta mooye wiilna kuma dhasho dhammaan maxaa la yiraahdaa inteena fadhisan xanuunka ay leedahay waan wada ogsoonahne yacni dhammaan waxaan ugu baaqaynaa qabaylada isdagaashan ee gogashoodu ay fidsan tahay waxaan ugu baaqaynaa weliba cod dheer ku leenahnay inay dagaalka joojiyaan waddanka asagaa colaado ku jira asagaa dhibaato ku jira in aanan lagu sii biirinin oo halkaa lagu joojiya ku baaqaynaa xal haddii la dhaho waxaa waa xarunku badan yahay sida hore loo sheegay waxaa lahay dagaal wiilaa ku dhintay wiil kuma dhasho anagoo baaqayna aniga ahaan waxaan ugu baaqaynaa in dagaalka la joojiyo la raadiyo xal sidii nabad lagu noolaa lahaa aan dadka sugu baaqaynaa in nabadda ay xoojiyaan ay ka shaqeeyaan sida ubadkooda waxbarasho u heli lahaayeen nabad ugu noolaa lahaayeen amni u heli lahaayeen maanta dagaalka haddii u bilowdo dagaalka waxaa lahay waqti waqti u bilaawdo lama yaqaan laakiin waqti u bilaawdo laakiin laakiin waqti u dhamaan lama yaqaano beelahaas walaalaha soomaaliyeed waxaan dhihi lahayn in rogasho laisugu yimaado laga wada hadlo mar kale uusan soo laabanin khilaafaad noocan oo kale ah dhinaca kale gudoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada cusmaan maxamed mukhtaar baari ayaa u mahadceliyey wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta hirshabeelle maadaama ay wado dadaalo dhalinyarada ay ugu qayb qaadan lahaayeen dib u heshiisiinta beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada maamulka hirshabeelle nabadeynta iyo dib u heshiisiinta ay wasaaradda arrimaha magaciisa dib u heshiisiinta ay wadaan waxaan leenahay ha waarto dagaal wiil kuma dhasho ee wiilaa ku dhinto waana taageeraynaa dadaalada socdo haddii aan nahay dhallinyaradii degmada jowhar anigoo horkacaayo ee guddoomiyaha u eg dhallinyarada waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba taageeraynaa ama bogaadinaynaa nabadeynta halkaan ka socoto iyo meel kasto ee nabadeyn laga wado waxaan umalaynayaa ilaahay waa tilmaamay waana sheegay in ay nabadeynta ay wax weliba ay ka muhiimsan tahay sida salaada iyo maxaa la dhahay iyo soonkabo loo waajib yeelaya loo waajib yeelay iyadana weliba tan ugu fadli badan waayaa layidhi dhinaca kale xildhibaan axmed cali oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle ayaa sheegay dhibaatada colaadaha ay leeyihiin magaalada jowhar waa magaalo dhaqaalaheeda uu ku tiirsan yahay beeraha iyo xoolaha wax saddexaadna waa ganacsiga nolosha magaalada haddii dhibaata ay dhacdo oo colaad ay dhacdo intuu way istaagayaan waxaan ognahay haddii colaad dhacdo beer la tabcamaadana oo dadkii maaragtay col ah oo hore isku haysto nabadgelyo a beer lagu tabci karaa xoola lagu dhaqaalaysan karaa ganacsigana sidoo kale tusaalaanoo kale qofka markuu ganacsanayo waxaa la rabaa meel buu geli karo marka noloshii o dhan waxay ku tiirsan tahay in la helo amni runtii dhallinyarada waxay leeyihiin kaalin muhiim ah oo ay ka geysan karaan in nabad la helo waxaa ka mid ah tusaale markii qabaa'ilada ay dagaalayaan qabiil oo aan isku dubna dagaal moodi karo waxaa la qaadaa qaaraan saa ognahay waxa ugu badan oo qaaraanka aruuryan waa haweenka waayo marka waxaan rabnaa in maaragtay arrinkaas xoogaa ay hakiyaan nabadoonka dad idiin soo waco inaad tidhahdiin raalli ahaada maaragtay haddii ninka xabadda ridaaya maanta aan raashin la siinin oon rasaas la siinin dagaal lama wadi karmena marka waxaan aad u baraarujinayaa in maaragtay qof kasta doorkiisa u qaato haweenka si gaar isu xilqaamaan dhallinyarada sidoo kale qof kasta oo soomaali ah hadduu asiga isxilqaamo ummadda dhan nabadeen aqanay macnaha
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta hirshabeelle cabdulaahi maxamed cumar ayaa dhallinyarada ugu baaqay inay ka fogaadaan waxyaalaha huriya colaadaha sokeeye isigoona kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan nabadda iyo dib u heshiisiinta bismillaah alxamdulilaah uma salaatu salaamu calaa rasuulillaah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbi wasalam xildhibaanka dowlad goboleedka hirshabeelle saaxiibka axmed cali gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada
markii oo xoogay dhalinyaro iyo gabdho wax waxu dhahaa laga dhaafo duqa mar kalena lagu daro dhahaa een saaxiibkay bari iyo dhammaan dhalinyarada gabdhaha iyo wiilasha quruxda badan ee meesha fadhiya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ee bacda salaam ee runtii xuduurkiinna iyo sharafkiinna iyo ikraamkiinna waa ka mahad celiyaynaa iyo saad u timideen u dhaganuglaashaha iyo inaad danaynaysiin nabaddana waa idinkaga mahad celinaynaa reer jowhar idinka iyo maamulkiinnaba intaas ka bacdi mar haddii nabad la sheego nabadda wax ugu saamaynta badan ay taabanayso waa haweenka iyo dhallinyarada dhallinyarada marxalado badan ayay dagaal kala kulmaan oo wiilasha ah marna dagaalka ayagaa la geliyaa marna ayagaa lagu aarsadaa marna waa ku saaxib beelaan waa ku walaal beelaan waa ku garab beelaan wakadaalika een, haweenkana een, mar waa walaalkeed marna waa weligeedi marna waa waalidkeed marka saamaynta uu ku yeelanaya labada qaybood oo bulshada ugu badan waa dadka meeshaan fadhiya marka mar kasta haddii nabad la sheego inaad soo xaadirtaan soo ajiibtaan wacyigelintaasna ka qayb qaadataan waxaad maqashaana bulshada kula noqotiin aad ay muhiim u tahay dhowaan ayay ahayd in beelo walaalo ah ay diriir ku dhex martay deegaanada maamulka hirshabeelle kuwaasoo wasaaradda arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta hirshabeelle golnabadeed u fidisay magaalada jowhar